bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subaxnimo wanaagsan waa subaxnimo sabdi ah taariikhdan ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad sanada labada kun iyo shan iyo tobanka qodobada wararka raadiyo muqdisho subaxnimadoona idii hayaan waxaa ugu door karoon xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maantay mar kale kulan ay ku yeelanayaan magaalada muqdisho su-aalooyin la xidhiira ammaanka ay ku weydiinayaan xukuumadda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa la kulmay dhiggiisa dalka urdun oo ay ka wada hadleen tababarada iyo qalabeynta ciidamada booliiska iyadoo ay wasaaradda dhallinyarada ay ku holan tahay qorshaha siyaasadda qaran ee dhallinyarada ayaa kulan looga hadlayo arrimahaasi waxa ay magaalada cadaada ugu qabatay dhallinyaro ka soo jeeda galmudug horumaro dhinaca adeegyada bulshada iyo ganacsiga ayaa ka muuqanaya deegaanadii dhowaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab ee hoostaga gobolka shabeellada dhexe shirka baarlamaanada afrika oo lagu soo gebagabeeyey dalka koonfur afrika ayaa looga hadlay ammaanka iyo howlgallada amisom iyadoona ay ka qayb galeen shirkaasi xubno ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya akhbaaraadka dibadda warka subaxnimona waxaa ugu door karoon mas-uuliyiin dhinaca milatariga ayaa sheegay in la sii daayey laba shaqaale oo ah muwaadiniin u dhalatay dalka talyaaniga kuwaasi horey afduub ahaan loogu haystay dalka libiya
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasi waxaana dhegaystayaal qodobadii wararkeena ugu door koronaa iminkan uu diyaar garooba warkii oo fidsan xildhibaanada baarlamaanka dalka ayaa maanta mar kale kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho kulankaas oo ay su-aalo la xidhiira ammaanka ay ku weydiinayaan xukuumadda warkaas dhegeystayaal wuu noo soo socdaa iminkana wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda soomaaliya ayaa kula kulmay dalka urdun dhiggiisa iyagoona ka wada hadlay arrimo la xidhiira tababarada iyo qalabeynta ciidanka booliiska faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeenna maxamed cali axmed rooray
dhiggiisa dalka urdun salaama xamaad ayaa waxa uu kula kulmay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan maxamed odowaah magaalada tuunis iyagooo ka wada hadlay arrimaha soomaaliya labada wasiir ayaa ka qayb galay shirka soddon iyo saddexaad ee wasiirada arrimaha gudaha ee lagu qabtay dalka tuunis kaasi oo looga hadlayay ammaanka dalalka carabta iyo sidii laysaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka argagixisada cabdiraxmaan odowaa ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha urdun dibudhiska tababarada iyo qalabeynta boliiska soomaaliya iyada oo khubaro ka socota dalkaasi ay imaanayaan dalka waxa ay sidoo kale isla soo hadal qaadeen sidii urdun ay door uga qaadan lahayd ammaanka soomaaliya iyada oo la bogaadiyey horumarada laga sameeyey howlgallada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka soconaya dalka wasiirada arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo urdun ayaa sidoo kale isla soo hadal qaaday booqashadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk mudane xasan sheekh maxamuud uu ku tegay dalkaasi iyo sidii loo fulin lahaa wixii ka soo baxay wadahadallada labada dhinac
waad mahadsantahay rooraaye iyadoo wasaaradda dhallinyarada ay ku holan tahay qorshaha siyaasadda qaran ee dhallinyarada ayaa kulan looga hadlayo arrimahaasi waxa ay magaalada cadaado ay ugu qabatay dhallinyaro kasoo jeeda galmudug faahfaahinta warkan waxaa magaalada noogu soo diray wariyeenna maxamuud cabdi dirshe kulanka ay soo qabanqaabiyeen wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya ee tan galmudug ayaa waxaa looga dooday siyaasadda qaran ee dhallinyarada iyadoo ay ka soo qayb galeen ilaa boqol dhallinyaro ah oo ka kala socota deegaanada galmudug caruuse macalin maxamed gudoomiyaha ururka dhallinyarada galmudug ayaa sheegay inay fursad u tahay inay ka tala dhiibtaan qorshaha ay wado wasaaradda dhallinyarada ee quseeya
waxaa la raba in lagu dhaqo dhallinyarada oo la rabo golaha wasiirada in la marsiiyo oo baarlamaanka la geeyo waa inuu noqdo faka ka soo baxa dhallinyarada runtii aad iyo aad ayaan wasaaradda ugu mahadsan tahay agaasimuhuna juhdi badan ayuu u maray in maamul goboleedyada la tago dhallinyarada dali dibadba looga yeero ee baraha bulshada oo laysula xiriiro ay eh, soo dhigaan fakaradooda cabdulaahi cabdi maxamed agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay ballaarinayaan wadatashiga ku saabsan siyaasadda qaran ee dhallinyarada waxaad ogtihiin dastuurka oo ilbaha waddanku uu leeyahay kuma qora xaq siyaasadeed oo dhallinyaradu ay leedahay hal meel loogama qorin dhallinyarada soomaaliyeed bulshada toddobaatan iyo shan boqolkiiba waa dhallinyaro maanta waxaad aragtaan dhallinyarada wixii la rabaa loo isticmaalaa waxyaabaha ugu badan ee dhallinyarada in la isticmaalo dhan walba sababta waana waxaa waaye waxbarasho la'aanta iyo shaqo la'aanta qofkii waxba ma haysto waa la adeegsan karaa sidaa darteed siyaasaddu waxay koobayso guud barnaamijyadaasay koobi doontaa gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole oo kulanka ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey wadatashiga maanta cadaado lagu qabtay
waxaan uga mahad celinayaa xafladan quruxda badan iyo aqoonsi wadaarsigan ee lagu sidii dhallinyarada xog ururinta ah sidii dhallinyaradu ay uga qayb qaadan lahayd soomaaliya wacyiga ka jira ee dowladnimo iyo horumar waa ciddii keentay waan ka uga mahad celinayaa waxaan isla ognahay maantay dalba dalku ka dhallinyaro fiican yahay waa ka horumarsan yahay waa xaqiiqtaas dal waliba dadka dhallinyaradiisa uu ka dhallinyaro fiican yahay waa ka horumarsan yahay waxa wax horumariya cududda lagu faanaahay waa dhallinyarada hadday aqoon tahay hadday horumar tahay hadday wax kasta tahay waa dhallinyarada xildhibaan mahad cali cibaar oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa sheegay in kahayd ahaan ay ku dadaalayaan in la caddeeyo kaalinta dhallinyarada waxaana uu ku booriyey dhallinyaradu inay wax bartaan
hadda waxaa la joogaa xilli kala guura oo sigistiinkia la galay oo kala guur ah waa ficnaale dhallinyaro reer galmudug oo fara badan oo wasiirre iyo xildhibaano iyo dowladdii qayb ka ah in la arko maamulku waaba aragnaaba oo aragteen umale wasiirrada lasoo magaca ku-xigeenadu waa dhallinyaro ee, maxaa la yidhaha agaasimayaashu waa dhallinyaro wax wax dhisana waa ayaga galmudugna maanta meeshay joogto meel cajiiba wa marka waxaan rabaa inaad noqotiin horta dad ka run sheego waxa ay wadaan waa waxaa la yidhaha siyaasadda siyaasadda haddaan qayb ka- ku yeelanno waa saaxiibka siduu sheego kuma qoro eh, waxaa la yidhaha haweenka boqolkiiba soddon ha la siiyo dadka kale ha la siiyo inta kale ha iga askale waa odayaal kulanka maanta cadaado lagu qabtay ayaa qayb ka ah wadatashi wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalku ay bulshada kaga qayb gelinayso qorshaha qaran ee dhallinyarada oo ay wasaaraddu ku howlan tahay maxamuud cabdi diirshe warbaahinta qaranka cadaado kulankay soo qaban waad mahadsantahay diirshe xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta mar kale kulan ku yeelanaya magaalada muqdisho kulankaas oo su-aalo la xidhiira ammaanka ay ku weydiinayaan xukuumadda xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa iminka qadka si toosa ugu jira Eh, xildhibaan ma maqashaa
si wanaagsan Eh, xildhibaan eh, bal waxaad ka warantaa eh, kulankay kulanka maanta aad ku malansan tahay inaad ku qabatiin eh, golaha shacabka wax looga hadlayo bismillaah bismillaahi raxmaan iraxiim maanta oo sabti ah taariikhda ay ku beegan tahay eh, shanta bisha maarso sanadka laba kun iyo lix iyo toban waxaa jira kulanka baarlamaanka Eh, sidaad ka warqabtaan eh, kulamadii qabsoomay labadii ilaa saddexdii bishan eh, maarso oo aynu ku jirno qaar ka mida su-aalaha la weydiiyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke eh, wuxuu ugu hambeeyey qaar ka mida golihiisa wasiirada sida eh, wasaaradda amniga oo kale eh, sida wasiirka eh, sida wasiirka caafimaadka oo kale marka sidaa darteed maanta ajenda wuxuu yahay sii warinta su-aal oraheedka xukuumadda xagga arrimaha amniga dalka
waaya xildhibaan eh, maanta yaa hor imaanaya eh, mudanayaasha baarlamaanka
Eh, maanta waxaa filaya inuu hor yimaado eh, maadaama arrimo amni laga hadlayo eh, wasiirka amniga inuu hor yimaado si markaas su-aalaha eh, xildhibaanada markaas ay qabaan eh, markaas inay weydiiyaan oo oo oo ay- markaana, eh, uu ka jawaabo asaga markaa uu ka jawaabo
waaya xildhibaan eh, muddooyinkii ugu dambeeyey eh, kulamo aad ku yeelanayseen eh, xarunta golaha shacabka waxaa su-aalo la xiriira ammaanka aad weydiineyseen ra-iisul ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga eh, wararna waxay sheegayaan in kala fadhigii eh, toddobaad ee baarlamaanku uu gabagaba yahay marka su-aalahaas ma sii socon doonaan mise maanta ayaa lasoo gabagabeyn doonaa
Eh, hadda waxay ku xiran tahay tirada xildhibaanada markaa isqortay ay ku xiran tahay haddii mataqaanaa oo oo tirada xildhibaanada ay ay mataqaanaa ay aada u bataa eh, waxaa dhici karta inuu markaa ay- uu kubankii markaa uu uu sii socdo oo oo- oo markaas dhamaystirka su-aalaha il- xildhibaanada waxay xaq u leeyihiin eh, isqoray markaa su-aal weydiiyaan wasiirka marka ay khusayso marka eh, haddii laakiin ay dhacdo in xildhibaanada eh, su-aalaha qaba eh, u qaba wasiirka gudiyaan iin tiro oo kooban waxaa dhici fadhi gaar ah oo oo qodana sidaasna ee oo lagu soo gabagabo kulanka toddobaad hadba ay ku xiran tahay ee, mataqaana waqtiga iyo tirada xildhibaanada ay ku xiran
aad iyo aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cumar maxamuud xildhibaan waad mahadsan tahay horumaro dhinaca adeegyada bulshada iyo ganacsiga ayaa ka muuqanaya deegaanadii dhowaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab deegaanadaas oo hoos imaanaya gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeenna abukar bacadle
dhaqdhaqaaqii ganacsi ayaa dib u soo noqday muddo toddoba sano kadib goobihii dhowaan kooxda ugu sakarkaxaysa soomaaliya ay kala wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed deegaanadaasi ayaa waxaa ka mida tuulada biyacadi hoos timaada degmada jowhar oo ay dhowaan booqdeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa kormeer kusoo sameeyey suuqyada magaaladaasi gaar ahaan suuqada lagu kala iibsada lowska dharka iyo xoolaha kormeerkaasi kadib ayaa waxaa tuulada biyacadi shacabka kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi yuusuf caloof wuxuuna sheegay dadka ku nool deegaanka biyacadi inay yihiin dad ganacsi wuxuuna ku dhiirigeliyey in aysan ka baqin habeeraatee kooxda ugus oo waqtigoodu dhammaaday oo iminka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed goobaha farakutiriska ay ku hareen ku bacsanayaan sidoo kale waxaa gudoomiye ku-xigeenku sheegay in adeegyadii bulshada u baahneed sida caafimaadka waxbarashada siduu dhaqsiha badan dib ay ugu soo noqon doonaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada midowda africa ee idinkula sugan goobtan ee deegaanka biyacad waxay u heellan yihiin inay ka dulqaadaan cadowga haystay ummaddan ku dhiban ee saan u taalla deegaankan ee- ee baaxadda leh ee aan ognahay een- een wax soo saarka iyo dadka deggan iyo mataqaanaa sida ay ugu heellan yihiin inay ganacsigooda horumariyaan maantana ka muuqata dib u dhaca ku yimid ee muddadii sagaal toddobada sana aheed ee cadowga gacantiisa oo ku jira ee wax horumar aan laga samayn Een, waad ogtihiin hal isbitaal lagama hirgelin hal iskuul lagama hirgelin een, ceelnahe waxa waaye sidiisaba een, noloshii kale oo- oo in- intaas markii la helaa intii kalena uu la gaari karaa Een, cadowgu markii een, uu inta kistiisa iska aruursada uu iska tegi jiray waxaa idiin yimid dadkii idinka wakiilka ahay waxaa idiin yimid dad aad la tashan kartaan ood aad dhihi kartaan saan iyo saanan wax u rabnaahe ha naloo sameeyo maha ewel inta odan laydin soo diro fariin laydin soo maro intaasoo boqoloo milyan oda hebel haysaga dhiiba haddaad tihiin beesha reer hebel laydin dhihi jira waa idinka dhammaata maanta maanta waxaad tihiin dad uu soo gaartay dowladda federaalka oo u taagan yahay maamulkoodii ee wakiilka ka ahay deegaanadani dadka ku nool ayaa si aada u soo dhoweeyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalk soomaaliya iyo howlgallada ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay ka wadaan deegaana ka mida gobolka shabeellaha dhexe waxayna ugu baaqeen deegaanada farakutiriska ah oo ay iminka kooxda ugus ee hargixisada soomaaliya ku dhumaysanayaan in sida u dhaqsiya badan looga horeeyo abubakar maxamed bacadle raada t v qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
shirka baarlamaanka afrika oo lagu soo gebgabeeyey dalka koonfur afrika ayaa looga hadlay ammaanka iyo howlgallada amisom ay ka wado soomaaliya iyadoona ay ka qayb galeen shirkaasi xubno ka socday baarlamaanka federaalk soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa koonfur afrika nooga soo diray waryaheena cabduqaadir axad kulanka baarlamaanka afrika oo loogu dooday warbixin ay soo diyaarisay waaxda ururka midowda afrika u qaabilsan arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka ayaa lagu sheegay in weeraro isxixigay ee sanadkii tagay kooxda argixisada ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada nabadgelyada ee midowda afrika ee ku sugan gudaha soomaaliya iyadoo dhanka kalena qaraxyo lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen dad rayid ah mudanayaasha baarlamaanka qaaradda afrika ee ka doodayay arrintan ayaa su-aalo ka weydiiyey waaxda ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika xilliga la filayo in lasoo gabagabeeyo ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya iyo sida ugu habboon ee looga hortegi karo in hubi dhaqaalo ay helaan kooxaha argixisada ee ka dagaalamaya qaaradda afrika agaasimaha waaxda ammaanka iyo nabadgelyada ururka midowda afrika ambasador ismaaciil kergu oo warbixin usoo jeediyey mudanayaasha baarlamaanka afrika kana jawaabayay su-aale ay weydiin weydiinayeen xildhibaanada ayaa warbixintiisii kaga hadlay xaaladda ammaanka iyo nabadgelyada soomaaliya oo uu ku sheegay ilaa iyo xad in ay ka soo reynayso inay ka shaqaynayaan sidii loo tababari lahaa loona xoojin lahaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xildhibaan cabdixukun oo ka mid ah mudanayaasha soomaaliya u matalaya baarlamaanka afrika oo ka qayb qaadanayay su-aalihii la weydiinaya agaasimaha waaxda ammaanka iyo nabadgelyada ururka midowda afrika ayaa sheegay inaysan soomaaliya xamili karin ciidamo lagu soo kordhiyo ee ka socda qaaradda afrika isagoo walaac ka muujiyey in ciidamada wadamada dariska ah ay ka qayb qaataan nabadgelyada dalka soomaaliya runtii amisom dalka mudday joogaan in muddaa bay joogaan Eh, ha joogaane wax badan waa qabteen waa ognahay inay wax badan qabteen laakiin haddana markaa fiiriso dhowrkii sano hadda ugu dambeeyay labada sano ugu dambeysay amisom waxaa moodaa in xoogaa in sida hore aysan hawshu ahayn marka maxaa khaldamay n eh, waa weydiinaa annagu maxaa la yidhaahdaa ninka commissionerka dhanka kale kulan ay safiirada qaaradda afrika u matalaya dalkan koonfur afrika la yeesheen madaxweynaha baarlamaanka afrika ayaa waxay isla soo hadal qaadeen qodobo dhowra ay ka mid ahaayeen dhibaatooyinka muwaadiniinta afrikaanka ee ku sugan dalka koonfur afrika lagu hayo dhibaatooyinkaas oo ay ka mid yihiin sharcisiinta dhinaca dukaamada iyo jirdilka loo geysto dadka afrikaanka ee ku nool dalkan wuxuuna madaxweynaha sidoo kale ka hadlay arrimaha ammaanka qaaradda afrika ay kusii baahayaan ammaan darrida sidii la isaga kaashan lahaa kulanka xiga ee xildhibaanada pan african parliament isugu iman doonaan magaalada johannesburg ayaa loogu hadli doonaa arrimo quseeya qaaradda kaa oo la qaban doono bilaha abriil iyo may iyadoo xildhibaanada soomaalida ay qayb ka yihiin xaaladda soomaaliyana loogu hadla
dhegeystayaal halkaad warkaas aad ka dhegeysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya mas-uuliyiin dhinaca milatariga ayaa sheegay in la sii daayey laba shaqaale oo ah muwaadiniin u dhashay dalka talyaaniga kuwaasi oo horey loogu afduubtay dalka liibiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in laba kale oo ah laheystayaal u dhashay dalkooda ay ku dhinteen weeraro ay qaadeen ciidamada ammaanka liibiya afartan shaqaale ayaa lagu afduubtay sanadkii hore waxaana ay ka shaqaynayeen shirkad laga leeyahay dalka talyaaniga oo lagu magacaabo ina taas oo ku taala galbeedka liibiya tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka madaxweynihii hore ee dalkaasi korneel mucamar al khadiyaafi ayaa waxaa dalkaasi uu galayay qalalaaso siyaasadeed iyadoona waddanka ay ka jirto laba xukuumadood iyo kooxo argagixiso ah safaaradda dalka talyaaniga ee magaalada triboli ee dalka liibiya ayaa la xiray bishii febraayo iyadoo ugu digtay muwaadiniinteeda in ay u safraan dalkaasi warkii subaxnimo dhegeystayaal aad ka dhegeysanaysa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa nagintaa cidda warkeenu uu seegana waxay dib kaga daalaca kartaa beejka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho donet